laga fuginayay oo ku saabsan in wax looga soo horjeedo dowladda koonfur galbeed meelaha halkaas laga shaqeynayo oo dad iskaashaday meesha ay isugu tageen sidaa darteed anagoo muujinayn waxaas inaysa waxba ka jirin ayaa booqasho ku imaaday maanta magaalada baydhabo waxaa magaalada lugaada ee nambar konton halkaasoo aan shariif kula leeyahay weynaha imaamudiinka iyo taliyaha ciidanka balaawiishta ee maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada ee
waa gartay saacadii wasiir sidaad sheegtay arrimo looga soo horjeedo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee maalmahan ku socdeen degmada afbuye ee waa namber konton ee gobolka shabeellada hoose maxaa ayaa dadkaasi sideesi markaasi wax ku- kula muuqdeen ma maamul ay maamul koonfur galbeed looga soo horjeeda ayay halkaas ka dhiseen mise keliya waa dad iska barbagaando wada
meeshaan annagaa ka talina ee maamulka koonfur galbeed taliyada balaawiista ayaa jooga ee muxuu ahaa ee, ee, maamulka ee, iyo madaxweynaha joogana calanka maamulka koonfur galbeed aa ka taagan waa meeshii madaxweynaha lagu soo dhaweeyey waa meeshii ilaa iyo marto soo dhaweynta qaybta ka taabatay taliyihii balaawiista ee koonfur galbeed ayaa halkaan jooga Ee, dadka ee, meeshaan imaaday ee shirif ku galayna waxay ahaayeen oo keliya dadka qaarkood oo riday carqalada inay abuuraan taasoon ka war helnay markii dambana inagoo xamar joogna aan tallaabo ka qaadnay saasna uu taliyii ku kala diray loo diiday in arrintaas weed oo wax mid ku ah dowladda federaalka iyo koonfur galbeed in looga hadlo meesha Ee, ee, taasna shirkaasna shir aan kala dirnu ahaa laakiin ajandooyin qarsoonaa baa jiray oo la dabacsanaa laakiin aan ku guulaysanay ee, taliyaha balaawiishna ayaa u diiday waxaas inuu meesha ay ka soo wargalaan Ee, haddana ee, waxaan u yimid aniga iyo odayaal maxamed ka socda inaan baxno ee, ogaano dadka wacyigooda aan wacyigelino muujinana dhulka inuu yahay in ay ka taliso koonfur galbeed aysan ka talin ee, muxuu ahaa ee, shabaab aysan joogin cid kale ee laga faa'idaysan yahay maamulka koonfur galbeed maadaama aniga aan ahay wasiirkii beeraha ee maamulka koonfur galbeed waa gartay marka saacad alwasiir maxay kula tahay dadkaasi oo ay la damacsanayeen in maamul ay eh, ka barbar markaasi eh, taagaan eh, degmadaasi eh, maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ka aramiyo maxay tahay ujeedada ama xukmiga ka dambeysa haddii aad tihiin mas-uuliyiinta koonfur galbeed soomaaliya aad u gaafeen
والله بعيد بعد جدا لسه أرابوي وهسي بكي بكي يعني بكوها مامو في باروان كذا عي معلا مخوها وقت بالتنين وقراش معلا أي كذا حكي يعني iyo iyo dadkooda la tilmaamay lahaa oo kuwa wabiga kasoo jeedi jiray wax maamul ah inay ubaddaa u samaysmaan laakiin suuragal waxaa waa noqotay inaysan waxaas ka suuragelin sababtoo ah ciidanka jooga meesha ee ka taliya dhulka waa ciidankeenii maamulkeeni yaa jooga heer goor hadday noqoto heer degmo hadday noqoto ilaa iyo baraada marka ma dhici karto shakhsiyaad ama dibad ha joogaan ama guda ha joogaano in dhulka deegaanka annaga aan ka soo jeedno markaasi ee aan ku abtirsanayno in laga sameeyo waxyaalaha qaarkood in lagu hadaa qaataa ma aysan dhicisa haddana dadka waxaa ugu digaynaa oo ugu joognaa waxay tahay arrimahaasi wax la dhiganaysa mar dambe aan laisku dayin waa gartay marka saacad alwasiir dadkii oo ciidamada daraabiisha ay kala eryeen oo halkaasi rabeen inay shir ay ka furaan oo ay maamulka koonfur galbeed maamul ay ka barbar istaajiyaan dadkaasi halka een, halkee qabteen ma magaaladoodii ay ku sugan yihiin guud ahaan mise waad magaalada ka saarteen
maya maya maba ahaba dadka dad meelaha iska soo aroorsaday oo oo xabar laga keeno basas lagu soo qaaday ahaayeen ma aha wax deegaanka degan ma aha dadka deegaanka dad oo micnaha waxaasi aaminsan ma aha ee dadka deegaanka way joogaan magaalada deegaanka joogaanka dadkaasi dad basas lagu keenay ahaayeen oo magaalada lasoo dhexgeliyey oo laga soo abaabuliyey markaan kuuta kuu sheego magaalada xamal marka horeba waxay kusankaya inay ahayd inay micnaha u imaadeen inay rabaan xiriir dhexmara wanaagsan beelaha diimaal iyo xiriirkooda iyo hadalkooda wax ku saabsan laakiin arrin waxaan ogaanay marka dambe ajada qarsan inuu jiro sidaas ayaa ay horta hore ku yimaadeen oo ogolaashe oo maamulkay ku yimaadeen markay yimaadeen baa markaa runtii ay isku dayeen inay agendaha noocaasa meesha soo dhigaan taasina waxay suuragelisay qaar ka mida in markii xabsida loo taxaabo lala joojiyey shakii dibna ay ugu laabtaan meeshii lagu soo raadiyey oo ay muqdisho Wa- waa gartay markii saacad alwasiir een, sidaa loo yahay sidaa sheegtay dadkaasi maamul bay rabeen halkaas inay ka taagaan oo ay kuraastii baarlamaanka ay ka rabeen ay ka waayeen sidoo kale waxaa jirta gobolka bakool ceelberde maamulkaas la mid ah oo bakool sare lagu magacaabay oo lagu bar markaasi een, maamulka lagu daba taagay marka saameyn intee la- ay idinku yeelanaysaa ka maamul ahaan maamulada een, dhinac- dhinacyadiina laga taagaya
والله runtii waxaa jiraan ka hadla ma rabaa boqol sare iyo meeshaana wax maamul laga samayn kara maada jirta runtii marka aan kuu sheego meeshaana koonfur galbeed waxaa kaga maqan muxuu ahaa rag waa meel aad iyo aad halgan arag usoo martay waa meel micnaha dowladnimada aad looga jecel yahay waa meeshii garoonkeenii number konton uu ku yaalla rabno waqti dhowraan furna haddii ilaah raalli ka noqdo waa meel istiraatiijiyad noo ah meel damaaci uu geli karo oo cidna ay isku dayi karto in wax annaga aan weyn ay ka samayso ma jirayso ee bulshada aan aragnay ulmaa-udiinka maamulka degmada taliyaha daraawiishta intuba micnaha waxaa waaye maanta waxay nooga hor yimaadeen ee afguuye horteeda ayagaa na soo dhaweeyey si sharaf leh waxaasina waxay ahaayeen wax un la buunbuuniyey oo laisku dayaayey micnaha ayagoon la samaynba in lasii buunbuuniyo laakiin waxaan kuwa cadaynaya caawin aysa waxba ka jirin waxaa caawa ku hooyanaya halkaana waa wasiirkii beeraha ee maamulka koonfur galbeed